الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلوب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeen jimcaha taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay siddeedda bisha tobanaad ee shawaal sannadka kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijri qodobada barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah maamulka shaadradrirhka isku magacaabay koonfur galbeed oo shaaciyey wakhtiga ay bilaabanayso doorashada colaadda ka abuurtay magaalada baydhabo warbixin ayaad dhegaysa doontaan dowladda kaafirada yuganda oo sheegtay inay ku biiri doonto dagaalka iiraan si ay u taageerto sahyuuniyadda yahuudda imaarada islaamiga ee afghanistaan oo xabsiyada ka sii daysay in ka badan afar boqol oo maxaabiis oo ay gacanta ku haysay barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa waxaan sidoo kale faafareebka caawa idinkugu haynaa wilaayada islaamiga ah ee baay oo xaflad heer sara u qabatay dufcadii ugu horraysa gabdha daaciyaad ah oo ka qalinjebiyey macadka khadiija bintu quweyle taasoo ka dhacday deegaan hoosaga magaalada baydhabo mas-uuliyiin iyo marti sharaf ka qayb gashay faafareebka ayaad ku dhegaysan doontaan waxaan sidoo kale barnaamijka caawa idinkugu haynaa guddiga gurmadka abaaraha wilaayada islaamiga ah ee gedo oo gurmad raashin qaybina ka sameeyey deegaan hoosaga degmada ceelwaaq qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadaleynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin walaalaha maahir iyo casaam ayaa faafreebka caawa igala qaybgeli doona anna halkan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosaan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى انشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafareebku wararkeennu ku eegi doonna waxa uu noqonayaa maamulka shaadaldarirka isku magacaabay koonfur galbeed ayaa shaaciyey wakhtiga ay bilaabanayso doorashada colaada ka abuurtay magaalada baydhabo qodobkaasi sidoo kale dowladda kaafirada uganda oo sheegtay inay ku biiri doonto dagaalka iiraan si ay u taageerto sahyuuniyadda yuhuudda waxaad ku dhegaysanaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga ah aalaab uu xalkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka koonfur galbeed oo shaaciyey wakhtiga ay bilaabanayso doorashada colaada ka abuurtay magaalada baydhaba xilli ay isku bira tumanayaan dhinacyada isku haya maamulka magaalada baydhaba ayuu lafta gareen soo saaray war cusub oo kasii caraysiin karaa xasan gurguurte iyo aadan madoobe war-saxaafadeed ka soo baxay guddiga waxaa loogu yeero doorashooyinka iyo xuduudaha maamulka koonfur galbeed ayaa lagu sheegay in la shaaciyey jadwalka doorashooyinka waxaana ku cad in maanta lasoo xulay lana shaaciyey xildhibaanada cusub guddigan oo lafta gareen magacaabay ayaa iclaamiyey in sagaal iyo labaatanka bishan la dooran doono guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka arrintan ayaa ka dhigan in maamulka isku magacaabay koonfur galbeed uu waxba kaba jiraan ka dhigay damacii muddo kororsiga ahaa ee xasan gurgurte dhinaca kale xukuumadda muqdisho ayaa weli kumanaan maleeshiyaad ah ku daadguraynaysa degmada buurhakaba ee gobolka baay si ay ugu duulaan baydhaba ayna carqaladeeyaan doorashada uu isku caanashubayo lafta gareen waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa yugandha oo sheegtay inay ku biiri doonto dagaalka iiraan si ay u taageerto yahuudda taliyaha ciidamada yuganda genaraal mohose kanerugaba ayaa taageero kal iyo laab ah u muujiyey yahuudda xilli uu socdo dagaalka iiraan sida lagu sheegay warbixin uu daabacay wargeyska the jerusalem post oo ka mid ah warbaahinada ugu afka dheer sahaynada qoraallo taxana ah oo maalmahan u dambeeyey uu ku baahiyey bartiisa xiriirka bulshada ee x oo horey loo oran jiray twitter ayuu genaraal kanerugaba ku caddeeyey in yuganda ay dagaalka geli doonto islamarkaana ay weerari doonto iiraan haddii la jebiyo yuhuudda waxaan rabnaa in dagaalka bariga dhexe uu hadda dhammaado dunidu way ku daashay ayuu qoray isagaoo intaas ku daray in hadal kasta oo ku saabsan burburinta ama jebinta israa'il ay yugandha ku qasbanaan doonto in dagaalka ay gasho qoraal kale oo wargeysku sheegay in markii dambe la tirtiray ayuu genaraal kanerugaba ku sheegay in ciidamada yuganda ay bilaabi doonaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dagaalka iyaga oo barbar istaagaya israa'il haddii uusan si dhaqso ah u dhammaan israa'il waxay xaq u leedahay inay jirto weerarada ka dhanka ahna waa in la joojiyaa ayuu yidhi genaraal mahusi sida lagu sheegay warbixintan oo maanta oo khamiis ah lagu daabacay baalasha hore ee wargeyska the jerusalem post sidoo kale genaraal mohose wuxuu sheegay in yuganda ay diyaar u tahay inay taageerto yahuudda isagaoo dhanka kalena caawimo milatari oo ka dhan ah iiraan u bandhigay isbahaysiga maraykanka iyo sahaynada waxaan qabsan kari lahayn teheraan toddoba iyo labaatan saacadood gudahood annagoo aan wax duqeyn ah samayn ayuu ku dooday laakiin dabcan marna ma dhagaysataan nin madow ayuu yidhi taliyaha ciidamada yuganda genaraal kanerugaba wargeysku waxaa kale oo warbixintiisu ku sheegay in genaraal kanerugaba uu bishii hore ku dhawaaqay in yuganda ay dhowaan garoonka diyaaradaha ee intebi international airport ka dhisi doonto taallo lagu sharfayo askari yahuudi ah oo lagu magacaabi jiray yonatan netanyahu askarigan oo ra-iisul wasaaraha hadda ee yahuudda ay walaalo ahaayeen ayaa ku dhintay howlgal uu hogaaminayay oo kun sagaal boqol lix iyo toddobaatankii ka dhacay gudaha yuganda kaasi oo lagu soo furanayay rakaab yahuud ah oo lagu afduubtay diyaarad faransiis ah taasi oo laga dejiyey magaalada intebi wuxuu sheegay in taallada laga dhisi doono goobtii saxda ahayd ee yonatan netanyahu lagu dilay isaga oo doonayay inuu soo furto ku dhowaad boqol qof oo yahuud ah oo la afduubtay isagoo intaa raaciyey in astaantani ay muujinayso xiriirka qotada dheer ee talabiib iyo kambala waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa in ka badan afar boqol oo maxbuus oo imaarada afghanistan ay ka soo daysay xabsiyo ku yaal bakistan wasaaradda qaxootiga iyo arrimaha dib udejinta dowladda islaamiga ah ee afghanistan ayaa ku warantay in toddobaadkan ay sii daysay dad gaaraya afar boqol lix iyo labaatan maxaabiis ah kuwaas oo ku xirnaa jeelal kala duwan oo ay ciidamada xukuumadda islaamabaad ee bakistan lahaayeen wasaaradda qaxootiga ayaa ku dhawaaqday in maxaabiistan dib loogu soo celiyey dalkooda hooyo kadib markii ay ku guulaysatay in ay soo dayso sida ku cad bayaan ka soo baxay wasaaradda shakhsiyaadkan ayaa la xiray inta u dhexayso hal maalin ilaa laba bilood oo xiriira maxaabiista ayaa lagu soo dhoweeyey gudaha dalka afghanistan waxaana loo gudbiyey mid weliba deegaanka uu ka soo jeedo imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa xoogga saaraysa sii deynta maxaabiista aan dembiyada culus ku jirin islamarkaana ku jeebaysan jeelasha dalkaasi iyo kuwa wadamada dariska la ah afghanistan waxaana la jirtay in dabayaaqada bishii ramadaan ee sanadkan ay imaarada afghanistan cafis ballaaran u fidisay boqolaal maxaabiis ah kuwaas oo ku xiran xabsiyada ugu waaweyn afghanistan waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ay xalay ku weerareen guri uu magaalada baydhabo ka degan yahay xildhibaan cabdulaahi balaag oo ka tirsan baarlamaanka ridada waxaana jira khasaare burbur oo soo gaaray guriga qaraxa uu ka dhacay bashiir xubintiina caawa waa inageynta
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين
barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo gedo guddiga gurmadka abaaraha wilaayada islaamiga ah ee gedo ayaa gurmud raashin qaybina ka sameeyey deegaanka buusaar ee hoosaga degmada ceelwaaq ee wilaayada islaamiga ee gedo tobannaan qof oo ah dadka ay abaaruhu saameeyeen ayaa ka faa'iidaystay gurmadkan raashin qaybinta ah walaalkeen casaam carafaad oo goobta raashin qaybinta ka qaybgalay ayaa tabintan inooga soo diyaariyey bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waxaanu ku sugannahay deegaanka boosaar oo ah deegaan hoostaga degmada ceelwaaq waxaa guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga geda uu soo gaarsiiyey gurmad ee iskugu jira raashin qaybin kaasoo iminkan goob fagaara ku tala deegaankaasi lagu gaarsiiyey bulshada muslimiinta ee saamaysay abaarta markan waxaa mikrofoonkan ku wareejinayaa sheekh cabdiraxmaan abu ibraahim oo isagana ka mid ah culimmada guddiga gurmadka abaaraha oo la hadlay dadka deegaanka isagoo halkaasi ka jeeday kelmad towciya bismillahi raxmaan raxiim in alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wamin sayi'aati acmaalina innahu man yahdihi illaahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh ballaqa alrisaalata waadda alamaana wanasaxa alummata wakashafa algummah wabayana alxaqa wajahada fi illahi xaqa jihaadih حتى أتاه اليقين من ربه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muslimiinay ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadsan nicmooyinka badana ilaahay uu noogu nicmeeyey jala jalaaluh ilaahay uu ku mahadsan yahay intaa kadib qodobka ugu horeeyo waxa waaye koonkan ilaahay baana keenay subxaanahu watacaala waxaa ku nooleeyey allah jala jalaaluh adduunka ilaahay baa ku keenay allihii adduunka ku keenay isaga ku irsaaqaayo ilaahay subxaana watacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi ina allaaha huwa arasaaqu dulquwati almatiin ilaahay subxaana watacaala waa allaha risiqa bixiyo awood iyo xoog weynna waa ley ilaahay subxaana watacaala allihina abuuray waxaa cuna nooma waayin laakiin waxaa jiro asbaab iyo sabab risiqa maanacayso oo irsaaqaddii ilaahay subxaana watacaala kuu diidayso kaa reebaysaa jir asbaabtaas waxaa kow ka ah macsiyada cisyaanka ilaahay subxaana watacaala haddii la caasiyo oo cisyaan iyo macsiyo la galo ilaahay subxaana watacaala addoommadiisa wuu edbinayaa edbinta waxaa ka mid ah in cidhiiri la gala xagga risqa ah sidaa darteed waxaa loo baahan yahay marka ugu horrayso macaasida iyo dunuubta inaan ka baxno qof walow dembiga aad ku jirto ilaahay subxaana watacaala oga laabo dunuubta aan ka toobad keenno ilaahay subxaana watacaala aan u noqonno si ilaahay subxaana watacaala uu risiqa noogu furo ilaahay subxana watacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi wa an low istaqaamuu cala atariiqati la asqaynaahum maa an qadaqa dadka hadday ku toosnaadaan waddadeeda saxda ah waxaan ka waraabinaynaa roob dhibco waaweyn roob buu ilaahay keenaa subxaana watacaala roobkaa dhulka markuu ku do'o dhulka waxaa ka soo baxaya waxaan ku noolaanno cunno xoolahana ay noogu noolaadaan barwaaqaan gelaynaa waxaan roob ka maanaco oo roobka diido waxaa ka mid a macsiyada ka mid ah sidaa darteed cisyaankii macsiyada ilahay aan uga toobadkeenno subxaana watacala aan ka baxno waxaan hadda maanta aan helnay ilaahay wuxuu sabab noogaga dhigay oo noo soo dhiibay dad muslimiin oo walaalaheenna dadkaa muslimiinta ee walaalaheenna inaan u ducayno mujaahidiinta ayaa ugu horreeyo iyagu ilaahay noo soo mariyey subxaana watacaala si guud dadka muslimiinta aan u ducayno cadowgan maanta ma og tahay horarka ah ee dalkeenni iyo dadkeenni iyo dunyadeenni iyo adduunkeenni oo dhanba baabi'inayo aakhiradeenana baabi'inayo inaan moog tahay aan cadowga isaga ah aan habaarno oo dadka muslimiinta aan garab u noqonno mujaahidiinta aan garab u noqonno aan garab istaagno gaaladay u jeedaan gaaladaa colka ay naga qabanayaan annaga nooma jeedaan gaalka ay u jeedaan inaan garab ugu noqonno xataa haddii aanna garab istaagayn inaan u ducayno wixii kaalmiya gargaar aan u samaynayno aan u samayn karno inaan u samayno jasaakum ullah khayr wabaarak allahu fiikum wassalaamu calaykum waraxmatullah waa hagaag dhegeystayaal ee iminkana waxaan goobta kula kulannay uwaas cabdinaasir oo ka mid ah waxgaradka deegaanka bulsaar oo soo dhaweeyey gurmadkan raashin qaybinta ah ee uu soo gaarsiiyey guddiga gurmadka abaaraha
alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadsan mahadda maanteed ilaahaygeena siiyey caafimaad nimcada barwaqada oo roobka ah islaamnimo allahaas ayaa mahadsan mahadda maanteed allihii maartay iyadoo kuleylkii oo intuu nahaayey roobkaa noogu bedelay burwaqadaa noogu bedelay nimcadaana siiyey allahaasaa mahadona iskale dhammaanteed waxaan u mahadnaqaynaa walaalaha noo yimid guddiga abaaraha gobolka oo maanta raashin u qeybiyey degmada buusaar mahad maarata gooni aan u mahadnaqaynaa ayagoo xilli abaaraho kulul ilaa bishii soon hadda inta dhahaysa marna biyo dhaaminahayey marna raashin bixinahayay ayagana mahad baan u noqaynaa waxay maanta ay noo keeneen raashin aad u wanaagsan ay degmada siiyeen raashinkaas oo ka kooban bariis bur sonkor saliid marka waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala khayr ha idin siiyo allah idin barakeeyo xooggiinna iyo maskaxdiina aad bixiseen ilaah ka ajirsiiyo shaqo fiican baad qabateen waxaan marka aan leenahay dadka muslimiinta oo reer buusaar waxaan leeyahay aan u duceyno islaamka inuu ilaahay kor uu ku yeelo gaalada inuu u jibiyo dadkii maalkaan soo bixiyo oo soo sadaqaysana aan u duceyno dad walaalo ah oo walaalaha annaga oo muslimiin ah ayaa maalkaan soo bixiyey oo adinka u kaleeta ah oo ka naqaday oo maarata idin xanuunsaday oo maarata dhibka idinla qaybsaday ayagana waxaan leenahay aan u duceyno maalka ay soo bixiyeen meesha ka sabiix allah u barakeeyo aqaarna allah ugu shafeeco janna allah ku geliyo maalkooda allah barakeeyo aan leenahay inta bixisay maalkaan soo bixisay oo soomaaliyeed ilaahay ha jannaya aan leenahay dadkii noo soo adeegay oo intaas noo soo maray iyaga noo keenay sida u kaleeta iyagana waa u mahadnaqaynaa waan u ducaynaynaa ayagana xooggooda iyo xoolahooda allah u barakeeyo waxaa marka aan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala islaam kor allah ka yeelo cadowgana allah jibiyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay dhegeystayaal waxaanu ku sugannahay koobta uu ka socday gurmadka raashin qaybinta ah waxaa isagana dhankiisa kelimad dardaarana halkaasi ka jeediyey nabadoon maxamuud maxamed oo isagana ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ee raashin qaybinta ka waday degmooyinkii deegaanada wilaaya islaamiga gadow
alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن او كما قال عليه الصلاه والسلام اولا ولا ليال وهرين وحامهاد اسكال الهي سبحانه وتعالى allihiina siiyey nicam fara badan oo mid muuqato iyo mid qarsoon leh oy u weyntahay nicmatuliimaan waalislaam alxamdulilah allahaasaan mahad u celinaynaa intaas kadib walaalayaal maanta waxaan ku sugannahay manqarkii walaayada maaratay ceelwaaq alxamdulilah allihiina keenay baan u mahad celinaynaa sidaad arkaysaan meeshaan walaalahana waxaan soo gaarsiinay annagoo guddiga abaaraha ee walaayatulgado ammaanadii a walaalaha noo soo dhiibeen mujaahidiinta in maanta noo xil saareen ayaan meeshaan walaalaha annaga muslimiinta ah kusoo gaarsiinay raashinkaad arkaysaan iyadoo maaratay xaaladdu ay iska adag tahay oo abaaro iyo maaratay duruufo fara badan ay iska jiraan oo lasoo maray alxamdulilaah haddana ilaahay maaratay uu roob iyo maaratay madarna siiyey degmada hadda aan joogno maanta ee aada ishannada maaratay u raaxaysanayso alxamdulilaah allahaasaan marka mahad u celinaynaa na soo waafajiyey walaalahano inaan maaratay maanta deeqdaas aan soo gaarsiino iyadoo maaragtay dadka soomaaliyeed inta badan noloshooda ay xoolo ku tiirsan tahay oo boqolkiiba toddobaatan la dhihi karo waxaa weeyaan nolosheena waxay ku tiirsan tahay xoolaha haddana maanta ima xoolihii saddexdii adduunyada lagu qabay aysan lahayn oo waayo xoolihii maanta qalooyo male gadooyana male oo caano ma lahan saddexaas idoo maanta xoolihii ay lahayn baa maarata waxaad moodaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala meesha ugu habbooneyd maanta iyo nasoo waafajiyey dadka aad maaragtay baahi inay ka muuqato aad dareemayso allahaasaan marka mahad u celina alxamdulilah waxaan leeyahay marka walaalaha maanta raashinka meeshaan lagu siiyey raashinkan waxaa iin soo dhiibay walaalihiina mujaahidiinta oo aad ogtihiin ayadoo culaysyo fara badan maanta ay haystaan dagaallo iyo maaragtay wax fara badan ay maanta ku foogan yihiin iyo haddana waxay go-aansadeen maanta inay idinla qaybsadaan oy dareenkooda muujiyaan oo idin tusiyaan inay maaragtay kulaylka iyo abaarta iyo wakhtiga iyo maaragtay ay idinla qaybsadaan bay go-aansadeen iyadoo waxaasoo dhan oo culaysyaha iska jiraan bay go-aansadeen walaalahooda masaakiinta inay quudiyaan intay awoodaan waadna ogtihiinoo waxaa weeye bilihii hadda aan soo dhaafnay ilaa hadeer intaas gobolka unbaan maaragtay dhex meerayno dhex soconnay walaalo sidaan oo kaleeta unbaan la kulmaynay ayadoo marka xaaladahaas iyo culaysyahaas iyo waxyaabahaas ay mujaahidiintu iska jiraan iyo haddana waxaa weeyaan inay walaalahood maaragtay ay dareenka la qaybsadaan oo maaragtay ay garab naxariisla u raariciyaan bay go-aansadeen raashinkaasna ayagaa idiin soo dhiibay waxaan leenahay ilaahi subxaanahu watacaala mujaahidiinta ha barakeeyo miisaankooda xasanaadna ha u saaro cid kastoo maaragtay ku fikirtay dadka muslimiinta oo walaalahood oo tabaalaysan inay wax tarto maskax iyo maan iyo muruq intaba ku bixisa iyo maal allaha barakeeyaan leenahay amiirkeennana waa u ducaynaynaa insha allahu tacaala abu cubayda xafidahullah ilaahay ha xafidyo isaga unbaa maaragtay rashinkan idankiisa unbuu idinkugu imaaday ilaahay idamkii marka allahana idiin barakeeyo haddee waxaa laydinka rabaa mujaahidiinta inaad usoo ducaysaan ilaahay dartii aad ugu soo ducaysaan hooyooyinka gabdhaha walaalayaasha aabbayaasha dhammaan dhallinyarta inuu ilaahay subxaanahu watacaala ee maaragtay culaysyaha naga qaado gaaladana ilaahay uu jebiyo muslimiintana maaragtay meel kastoo ay joogaanba ilaahay subxaanahu watacaala uu kor ka dhigo wasala allaahuma wasalama calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waatay dhegeystayaal markan waxaan mikrofoonka la dhex qaadaynaa qaar ka mid a bulshada deegaanka lasoo gaarsiiyey gurmadka raashin qaybinta ah iyagoon halkaasi ka wareysanay gurmadkan raashin qaybinta ee lasoo gaarsiiyey iyo siday u arkaan soo dhawaalaal marka hore noo bilowg magacaada iyo deegaanka joogto iyo sidaad u aragto raashin qaybinta waxaan joognaa deegaanka buusaar raashin oo ma garanaysaa macaawina kada ay mataqaana noogu soo deeqday baan maanta ku qaadanaynaa oo sharaf badan oo wanaag badan baan ku qaadanaynaa dadka oo maanta abaaraysay oo abaaraha ay ku dhaceen tabaalaysan ayay ugu soo deeqeen raashinkaas marka sidaasaan ugu mahad celinayna ayagana aan ugu mahad celinayno ilaahay inuu noo siyaadiyo abaaraha naga bixiyo taasaan ku ducaynayna insha allah waxaan ugu ducaynayaa ilaahay inuu kor ka yeelo khayr ilaahay inuu siiyo gacanteeda tiitarays ilaahay inuu ka dhigo ilaahay inuu nabadgeliyo saasaan ilaahay ka rajaynayna ilahay ugu ducaynayna ilahayna naga aqbalo inta nala siiyey bur bariis saliid sankor intaa ka kooban baa nala siiyey ilaahay ayagana dembigooda ha dhaafo waxoodana baraka allah u yeelo ilaahay cadowgoodana ha qabto soo dhawow bal maanta deegaanka joogto iyo raashinka la soo gaarsi waxaan joognaa deegaanka buusaar waxaana laga siiyey maanta raashin bur iyo bariis iyo sonkor iyo saliidle kadib waxaan u mahad celinaynaa mujaahidiinta raashinkaas dadkan maanta aad u tabaalaysan oo wakhtiga ku dhacayoo xoolaha maantay ka dhammaadeen oo aad iyo aad u liida u garab qabtay marka insha allaahu allaha liibaana waxaan leenahay garabkooda allah la jira waxaan joognaa degmada ceelooq soonaheeda oo buusaar shiinka maanta harakada ayna siisay sonkor iyo bariis iyo bur iyo saliidba leh waxaan mahad wanaqaynlaha nimankeenna soo gaarsiiyey adeegan yaa mahaddaas iska leh alla ka soko waxaan leenahay guul iyo garabaan idinku ognahay insha allahu annagana kuwa calfad allaha naga dhiga barwaaqadan ilaahayna siiyana ilahay aan hoosoo siyaadiyo walaalaha annaga raashinkana soo gaarsiina waxaan leenahay mar walba waa idiin baahannahay waxaan leenahay guul iyo garab baan idinkuuna cadowgiina allaha jebiye deegaanka aan joogo waa degmada buusaar raashinka walaalaha waana soo gaarsiiyeen haaf sokor haaf bariis haaf buru laba saddex loo saliid marka walaalaha waa mahadsan yihiin u ducaynaynaa mujaahidiinta kor allaha ka dhiga gaalada allaha jebiya waa mahadsan yihiin walaalaha raashinkana waana soo gaara raashinka la soo gaarsiiyey bal noocyadiisa waa bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid haa waana la soo gaarsiiya waa haysanaa waxaana la siiyey raashin bariis sokor iyo bur iyo saliid baa nala siiyey alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan foogman kadib waxaan ugu mahadnaqaynaa walaalaha naga noo keenay raashinka asaga marka jazaakum allahu khayran ilahay ayagana ka abaalmariya muslimiinta ilahay korraa ka yeela gaaladan ilahay hajabiye bal ka warra maanta deegaanka aad joogna iyo bal raashinka lagu siiyey alxamdulilah ilaahay baa mahadis ku naagtay raashin waa la qaatay alxamdulilah shukrillah raashinna waa helnay nimcana alla waa na siiyey rob alla na siiyey rob alla na siiyey insha allah biidni illahi kariim cidda keentay iyo cidda u soo dhibootay iyo cidda qarashkan la soo baxdayna ajirsa allah ka siiya maadaama uu roobka noo imaaday gedood lafteeda meelo badan oo waxaa jira hadda aan weli roobkaan ka di'in oo weli biidhaamis ka socda bal gurmadka raashinka ee laisuu gaarsiiy siaad u aragtaa maasha allah maasha allah xilliga loo baahnaa xiis lifacan buu ku soo aaday in khayr allah siiye khayr allah siiye gaal allah jibsho salaam calaykum alaykum salaam soo dhowow bal magacaada meesha joogto yacquub maxamed aliir ah waa dhowe magaalada buusaran jooga waska fiican alxamdulilah roobaan hel raashiin bur bariis iyo saliid sankor oo mujaahidiinta baraka allah sii ay nasiisay alxamdulilah falilxamdu waa u duceynaynaa insha allah inta keentay inta noo soo marisay wadanka kor allah ka yeela gaalada allah jebiyey insha allahu biidnillahi kariim intaas ugu duceynaa mujaahidiinta waxaan intaasoo noogu dhan waraysyada kala duwaneed aan la yeelanay qaar ka mid dadka deegaanka sidaa la socoto ee degmooyinka qaar ka mida degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga gadow waxaa ka da-ay roobab badan oo ay dadka iyo dunyada ay ku diirsadeen oo la arkayo meelo badan uu ka da-ay sida deegaanka tuulo barwaaqo ee deegaanka gadoondhawo deegaana hoostaga degmada ceelcadde sida deegaanka yaaqle iyo deegaanka buusaar oo hadda aan ku sugannahay iyo deegaano kale oo fara badan oo roobabka guga laga helay dadka dunyada ay aada ugu diirsadeen cisaam carafaat wilaaya islaamiga gedo deegaanka buusaar أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dhexe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ee baay wilaayada islaamigaha ee baay ayaa xaflad heer sara u qabatay dufcadii ugu horeysay gabdhadda ciyaada uu ka qalin jebiyey macadka khadiija bintu khuweylad taasoo ka dhacda deegaan hoosaga magaalada baydhabo mas-uuliyiin iyo marti sharaf ayaa ka qayb gashay xafladda gabdhahan oo muddo saddex sano iyo bar dhiganayay macadka khadiija ee deegaanka madiinatul kheyr ayaa dhowaan waxaa deegaankooda lagu qabtay xaflad si adaa loo soo agaasimay islamarkaana shahaadooyin ee abaalmarina lagu guddoonsiinayey lix iyo labaatan gabdhood oo daaciyaad ah kuwaasoo ka qalin jebiyey macadka khadiija ee hoosaga maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bay ugu horeen goobta xafladda waxaa ka hadlay sheekh maxamuud iidaale oo ka mid a culimmada wilaayaadka islaamiga ah walaalayaal runtii eed baan ku mahadiyay deegaankan rooga madiinatu lkhayr walabarashada diinka ilaahay aysiilin korweenow meel alla meeli ilaahay diinshiili kormariyow barakada meelahan badan waa logye marka mayshin lahaa axsan allahu ilaykum wakasar allahu amsaalakum wawlaadakum wa amwaalakum reer madiino mayshin lanaaha allah siin barakeeyo awlaadin iyo kiid yar iyo kiidin wiin iyo maalkin baad hasiin barakeelan runtii diinka ilaahay gargaara haytaan diinka ilaahay garabsiya haytaan muslimiintoo garab shootiin الله سي أكبر دعاء استاسا دعو تنكر ما يلها جبرو مسلمين والبردين جبرو أفرسن أو كان شيئا أنتي والبردين جبرو كلا في والبردين جيجنا في رسول هايتان ولا جبرو هبان كان أرقاسا وشالله شالله كما أدون كما ما كسي درون كان آخر كسي درون جبرو مسلمين تما يندر دار ما يكون بقاعدة كنور يكون بلان كنور كوحدا مدودة يار هاد أفرسن جدار شيء ولا بردين ولا الله هبان كان إلهي دين شيء البردين أولا اللي هرت لها بربي أولا واجي على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد كذلك شعراء سلم الوصول لان كدي لها كسان الله سين عاودا مكساو كيك ما نعمه قبلها دلانت مسلمين نعمه قوان مسلمات كه دتك ولا بران يوم بلا خنتي حفل لك ولا جبرو لي برانت لا يو والله عايزين مجل او حفل لك ولا دوردو يرى لك هو سديد بر بركتي اسبوع وكان لك هو دوري اكباني له dhideegaas idaacado ku dhiigaas laakiin magal mayla waasiye afar sano saddex sano kuwa la hareeya meelo jaran hayna magaalo lay haween walbarda wal waasiye nafsi aan galni han oo bahay maleya gabroogay korol mal baran ee kureyto la karataan dhagaasi walan kariyaasi nafsigu see han oo bahay jeeka may rogne gabroogni walbarda hayaan magalkiin is abarey laakiin caamu barnaamijkan inay caalam dhate taas fadlow cilmiga dalab sheynay ummaddu dhammaantay ku waajibi magali bilaanba ilaahayna sheegay رسول في نشاء صلى الله عليه وسلم رسولكم إليها ضرب العلم فريضة على كل مسلم علمك نيل برضه لان كاس المسلم هدي مسلم له مسلمة له درب إيد ما شواهد ومسلمة الدراسة والضعيف دورت مسلمة يعني علم برضه لان كم يقول كان علم برضه شيء واجبه رسول صلى الله عليه وسلم شيء لفريض زيادة سين بكتين علم الأجر وقل رب زدني علما إلى علم زيادة أولا إله إلا برضه طالما شاف أعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات تياس لي والله يعلم متقلبكم أسواقكم مساقكم تنلي إلهي ما إلي كوت إلهي برج إلهي ما كان برضه مؤمنين ذنب دافع ويدي علمك إلهي لك برضه إمام بخاري من رحمة الله تعالى عليه باون العلم قبل القول والعمل يا دين باب دور قرده ميلي العلم قبل القول والعمل علمك إني هذا قولنا ولنا عمل فلنا علمك يا البرده ليس العلم بلا عمل علمك إنما أنا ولا كنت دري شريدي ما يعني لك عمل فلان باهن قبل مسلمين تما يدير دارمي كو هاد قلان جبيهيان او قلان جبيين كو هاد قلان برن علمك إني لك عمل فلان هرت لبر علمك علمك كعمل فلان يا والكين ترى لكن علم أو بلا عمل ليس علما علمها شيء كاسكاسة والقرآن حجة لك أو عليك أو عليك نجده يعني القرآن ككركان حج أنك نجده أو حجني نجده أو نين دعوة ولا نباهن تبر المسلمين تديه في جليه إني والبردان إيه تديه في جليه ما كملناها خير النوافج قالها استعاص والدفاع عنن إلهي قرقار ويد سنن مصمين تنه هل أن دعاء فلسطين ولك سمي عرقتان نتين أنت أصل فضاهي هل في جنادوي قالها والدفاع عنن markana cododkeeda ku soo maqan waa malaaq maday cabdigaruun malaaqa beesha geladle ee magaalada baydhabo iyo suldaan cabdulwaaxid suldaanka beesha luwaay tan kale may kale inay seeqaanaya gabdho gabdhoowin kolley sanayaal afar sana amala anii ardaydayaa madrasadin socotiya amale khadiijatu bintu khuweelid afartaas sana kolley eedi eeda may buaha gabdhoowin dadaaleen eedi eeda aan ka sabareen kolley dad badan oo saacdiyo weelaan masasirka dadaaleen in haala fadnaa isku jara marka ilaahay maanku tuwaanayoon cilmisho inti ilaahay ziyaadiyo khayr iyo wanaagna ilaahay may waa afrisho ha ka dhammaayo gabdho oo daaciyaad ee ummadda anfaceey yoona saafaayo ilaahay ha ku waago tan kale may kale lanaa macallimiintii ka dadaali yoona arday adale odaygan ducaadka ee antiloogi iyo dadkii kale yoon reer gobol iyo reer degmo dhaatay oo nimankii oo ducaad ahay yoon eed eedaan ka dadaaleen kolley ardayda may buwaaha qofka bani'aadinka iyo ollinka dadaalna dad balaantan asharadan haddii akhriyaayaan iyo kutubadan axaadiistan iyo arabidan iyo fiqihigan iyo kutubadan iyo akhriyaayaan qof linka dadaalna suuna dadaalna ma akhriyi koro yoo nafti oo nin juhud iyo dadaal badan gali yoona dadaaleen wala daraamaa may lanaahaan gabdhow dadkii kale balaantii kale oo sinsiin ku dambayto ani oo diinka alla inku weeritaan ini ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkii walbaraday lankii kale ani in weero sunu ardayada daaci haado in weeru taasaa ilaahayna fari waddadii alla ilaahayna fari inay martaan siin ku baahanyi
dhammaantiinsiig maxad maqaan tan kale wala barateen ani sarteen walaalayaalow wal siin bilaawi wal barashadiin weedooda ilaahay san barakaay iyada siin ka do'ay ahayn cilmigiina nacafaallaa ka waala waalidiintiinba dadkiyo xaasasan hayano dadkan walaanha baray juhdiganka biin ilaahay ajara ku sii yoona ilaahay cilmo joona cafaanka waal ageeki marid balaanti walogaayahi waxalnaga jaray kuriita hubinlinka weel jari walla raaw kuriitana walaala baraay yoona kuriita walankarii jareen madaas baadajaatina madilah weydiiso awsho fadagaadada jare wal gadadaay hoolana maysiyaanaatina idiyaa lijey jare walaaqasdhan balaanti walaka soo biyaay xajo hataabay alxamdulilaah ilaahay ma hasangeysay waqto oo qaali ah ku faa'iidaysada isan dhan dadsiinkadayda alla dadka dhan haka waala madiinatul khayr iyo mas-uuliinteena aan do'ayan walbadanoo liinkadayda koro oo samaan eh yawadan runtii meel oo diinta laka faafiya waara korna shaleedii haka kooba korna degmada mayla raayi madiinaha degmo waaba nagatay insha allahu ilaahay degmaha kawaala tuulaha dhaaftay horta beelnaata markii moodahaytaba allahu akbar dadyana aan do'ayana antii degana aan do'ayana dadkii lidarisana aan do'ayana siyoo diintan ka raamayayan anbo ehelsheexan dhawayayan eedaan ka farahasagna waana aan mahadnaqaana reer madiinatul khayr dhammaantiin basiig mahadnaqaana ilaahay maysiinku tuugane amni iyo istiqraar iyo bishaara iyo aaran baraka qaba inta ilaahay isin siiyo mujaahidiintana maylanaa kiidiyo safka roogu saada sheekhan sheegay in sabraan ilaahay ajar badan ha ku sii kiidiyo shahiidine shuhadiisa allaha ku aqbala kii dhaawacana allaha caafiya kii hirigna allaha fokiyeelanayoon mujaahidiintana do'ayana sabgaaray abaarana hayta abaarta allaha noo koriyo abaartan allaha noo koriyo aaran allaha ninka bedela udurshi allaha noo reeba ilaahay barwaaqa qayb galta hana sii ilaahay riliis allahna sii iimaanka dhammaantan allahnaga sugo jidka jihaadka allah nii hoojiye jihaadka allahna waafajiye ilaahayow jihaadkan qawiyoy gaaladana ilaahu jibi gaalada ilaahu jibi yahuud ilaahu jibi muslimiinta ilaahun gargaar mujaahidiinta ilaahun gargaar ilaahay riliis allahna sii dembigan dembiwaadadkeenba allaaska dhaafo ugu dambeynna waxaad ku soo dhawaataan bandhig cajiib ah oo ay sameeyeen dumarka daaciyaadka ee ka qalinjebiyey macadka khadiija bintu khuweelad ee deegaanka مدينة القائد هوسجة مجال بيدبو الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد إن للمرأة المسلمة دورا بارزا في الدعوة الإسلامية والجهاد ضد أعداء الله وأعداء المسلمين ولها الأيادي البيضاء في دعم الجهاد والمجاهدين وإن من دور النساء في جهاد الأعداء تعبئة جيوب المجاهدين درهما ودينارا التي تصبح نورا ونارا وما خرج أحد إلى الجهاد لولا تحريض من الأمهات وتشفيع من الزوجات وتمضيد من الأخوات إن حضر سرته وإن غاب عنها حفظت له أهله وماله وأولاده وأفعمت وعاءه وضعما وتمرا حتى يكون على الأعداء غصة وجمرا وإن لها دورا هاما في بناء المجتمع المسلم فهي حاضنة الأجيال من فهي حاضنة الأجيال ومنشأة الأبطال ولقد كرم الإسلام المرأة وأعضاها من الحقوق والميزات من الحقوق والميزات ما لم تتحصل عليه في شريعة من الشرائع ولا أمة من الأمم أنا روح أمتي ودرع الكماتي أنا امرأة لكني رعب العداة أنا أمة لا الأم تنجب ولدها ولا شهوة تبدو لدى النظرات أنا الطهر في هذه الحياة وعفتي تفوح إذا ما سرت في الطرقات وهذا حجاب الحفظ من سهم غادر كأثمن در صين في الصدفات أنا مثلي الخنساء ننصر ديننا وأمنية الأعداء أخسر ذاتي أنا الروح بعثي للحياة أمتي وقد ظنها الأعداء دون الرفات سأنجب أبطالا يعيدون مجدنا جيوشا من القعقاع عز الكمات سأرضعهم حب الشهادة والتقى ونصرة إسلامي وباس الأبات أنا النور بي تفنى دياجير ليلنا سآتي بأقمار تضي الظلمات ويوما سآتي بالشموس لتنهي ليالي الأسى والذل والنقمات أختي الكريمة اعرفي مكانتك العظيم في الإسلام فأنت الأم الرؤوم والزوجة الكريم والبنت العضوف وأنت بذلك الركن الركين وأساس متين في بناء الأسر أنت المربية والمعلمة الأولى على يدك ومدربتك ومن مدرستك تتخرج الأجيال فكل عظيم من الرجال وراءه امرأة عظيمة أم أو زوجة فأنتن صانعات العظماء والأعلام من الرجال والنساء من العلماء والمصلحين والأبطال والسادة وغيرهم وأبطال اليوم هم رجال المستقبل وتعليمهم في الصغر كالنقش في الحجر وتربيتهم على الإيمان والتقوى وتنشأتهم على الفضيلة والإصلاح صياغة قوية ودعامة متينة بمستقبل إسلامي يجدد ذكر أسلافنا من العلماء والقواد والزهاد والمصلحين كما قال الشاعر الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق الأم روض إن تعهده الحياء بري أورق أيما الإيراق الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق وإذا النساء نشان في أميته رضع الرجال جهالة وخمولا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثلث التجريد أو فعليتي ومكسور عين أو على فاعلا وضمني فاعلة في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فاعلا وجهاني فيه من احسن مع وغيرت وحرت عن بئيس يئس ولي بيس وهلا وأكرد الكسر فيما من وليد وولي ورم ورعت ومقت مع وثيقت هنا وثقت مع وري المخوها وأدم كسرا لعين المضارع يلي فعلا تلواو فاء أو اليا عينا أو كأتاك المضاعف لازما كأن ضلا وضم عينا معده ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتملا فذو التعادي بكسر حبه وعلى وجهين هارا وشد عله عللا وبت قاطعا ونمى وضمما مع اللزوم في مقربه وجل مثل جلا هبت وزاغت وأجى كرها أما به وعم زام وصح من لدي ذملا وألا لمع وصرحا شك أب وشد أي عدا شق خش غل أي دخلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أولا أسألك سؤالا موجزا من أصول الفقه فهل تجبني؟ نعم أطلقي ما عندك من السؤال ما هي كلمة الأصول؟ الأصول جمع أصل والأصول في اللغة ما يبنى عليه غيره ما هو الفقه لغة واصطلاحا؟ الفقه لغة الفهم واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من أدلتها التفصيلية ما هو المراد بالأحكام الشرعية؟ المراد بالأحكام الشرعية الوجوب والمندوب والتحريم والمكروه والمباح ما هو الواجب لغة واصطلاحا؟ الواجب لغة اللازم والثابت واصطلاحا ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب ما هو التحريم لغة واصطلاحا التحريم لغة الممنوع واصطلاحا ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب ما هو المباح لغة واصطلاحا المباح لغة كل ما لا مانع دونه كما قيل وقد أبحنا ما حميته ولا مبيح لما حمينا واصطلاحا هو ما كان الخطاب فيه بالتخيير بين الفعل والترك فلم يتب على فعله ولم يعاقب على تركه كالأكل والنوم والاغتسال والتبرد ومحل ذلك فإن لم تدخل النية فإن نوى بالمباح خيرا كان له به أجر أولا أحييكم بتحية نابضة ثمينة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسألك سؤالا من قواعد الفقه لا تجيبني نعم أطلقي ما عندك من السؤال اذكري ما يشترط صحة جميع الأعمال مع الدليل النية والدليل من قواعد الفقه والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى بحيث لا يمكن الجمع بينهما فما الحل؟ روعي أكثر المصلحتين وأعلاهما ففعلت والدليل فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح فإن كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سنة قدم الواجب على السنة إذا تزاحمت المفاسد بأن اضطر الإنسان إلى فعل إحداها ماذا يصنع؟ فالواجب أن يرتكب الأدنى من المفاسد والدليل وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد متى يبيح المحظور ما قدره؟ إذا اضطر الإنسان إليه والدليل وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة ugu dambeyn waxaa goobta gabdhaha lagu guddoonsiyey shahaadooyinka qalinjebinta iyo sidoo kale abaalmarino isugu jira lacago iyo kutub maamulkii wilaayada islaamiga ee baay ugu talagalay gabdhaha ka qalinjebiyey macadka khadiija guud ahaanna intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreebka wararka qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee noo balanah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu